dadka aan hadli karin oo afka laga hayo oona ilmaha curyaamiinta ah ama curyaanba aan ahayn ayaa loo sameeyey dabaaldegan kenya laga qaban lahaayo waddamada hoose laga qaban jiray nasiib waxaan u helnay gaarisa inay noogu imaadaan marka arrin wanaagsan oo wanaagsan waaye martida dhan nairobi ka imaaday hadday nala joogto maanta gaarisa oo ina leedahay dadka noocaasa aan guryaha lagu haynin waxbarasho ha la keeno waxbaa loo qabani meel alla meeshii ay markay u baahan yihiin wax baa loo qaban markan dadweyneheena gaarisa oo ilmaha ku rafaadsan waan garanaynaa dhibkooda ilmaha noocaasa ku rafaadsan waxaan leenahay ilmihii hala soo saaro iskuullada ha la keeno waxbarasho ha la soo sameeyo eestaalada halaala soo xiriiriyo aanan guryaha lagu haynin aanan guryaha lagu haynin si ay u bartaan waxbarashada ninka afka laga hayo aan hadli karin dhago wuu qabaa af wuu qabaa wax kasta wuu maqli halala hadlin luuqad xubn aan lagula hadlin aan hadal oo isagu dhibsana aan la dhihin ha loo istaago in waxbarashadiisa iyo waxqabadkiisa in laga hadlo oo dowladda horteeda la keeno si dowladda ay wax ugu qabataa intaa kadib waxaan leenahay waxaa jirtaa waxaa la yidhi assessment assessment hadda ka hor aan samaynay oo national council person with disability a samaysay kaarar baa noola keena oo fara badan arrimihii waa laga guuraa la yidhi arrimihii waa laga guuray wax io citizen la dhahaa la bilaabay dadkeennana waa dad iska reemiya say baad tegaysaa say baasaa kuu hagaajini marka sidaasaa wax laguu qaban baa la yidhi marka waxaad ogaatiin kaarasha hore in laga guuray oo maanta qolooyinkii ay joogaan aan laga tegin nin walba assessment intaa loo sameeyo intaa loogu samayn yuu tegin maanta iyo beri ilaa saddex beri waa joogaynaa la yidhi nin kastaa suu ogaado in kaarka oo disability ay uu qaatay kii hore waa laga guuray midkaa e citizen a loo guuray markaasaa darteed ogaada